bismi illahi raxmaan raxiim aada baad u mahadsan tahay barkhad waxbarashadan waxay ku saabsan tahay waa runtii marka la eego waa waa level ku cusub somalilan waxaa kamid a b h d program oo ah program inagu cusub marka la eego jaamacadaheena somalilan waxaa kaloo la socda saddex program ama discipline oo kale oo masters program iyaguna dhammaantood waxay la xidhiidhaan afartaa program saddexda program iyo halka program b h d daah dhammaantood waxay la tacalluqaan biiska iyo maxay ahayde haddii aan si kale u dhigo nabadda iyo maxay ahayde wixii kale ee loo xidhiidha nabadda lafteeda waxaa bixin doonta haddii aan in yar ku laabto cidda bixin doonta jaamacadda qaramada midoobay ee university for peace layidhaah ama u peace la yidhaahdo ee xarunteedu tahay costrica run ahaantaasi jaamacaddaasi ma aha jaamacad ku cusub geyiga somalilan jaamacaddaasi waxay jaamacadda hargeysa wada lahaayeen xidhiidh aada u fog oo ku beegan ilaa koob iyo toban sano ka hor xidhiirkaasi waxa uu bilaabmay markii la aasaasay maxadkan aynu maanta joogno ee xalinta khilaafaadka jaamacadda hargeysa sanadkii labadii kun iyo sideedii macadka xalinta khilaafaadka waxa weeyaan macadkii u horeeyay ee noociisa ah ee laga aasaaso deegaanka af soomaaliga lagaga hadlay ee geeska africa sababtaasi ayaa keentay in eu bs meesha soo gasho maadaama cid aqoontaasi lahayd ay ku yareed deegaanka si loosoo tababaro dadkii maxay ahday wadi lahaa inay hagaan waxna ka dhigaan institutka in darajada saddexaad ee waxbarashada ama b h d da iyo darajada labaad oo masterska lagu qaato nabadda iyo wax la xidhiira saad sheegtay oo dowladnimada iyo horumarkii ay ka mid yihiin baahida gaar in nabadda loogu barto keentaan barnaamijyada noocaasa idiin muuqatay maxay run ahaantii maxadka horta markii la aasaasayay sababta u weyna loo aasaasay waxay ahayd in somalilan maadaama ay ahayd wax wadan sameeyey wax adduunka cajiib ku ah inay aasaasaan institutionno moderana oo isla mar ahaantaasi la nool institutionno kaloo traditionalah ayay ahayd somalilan oo maxaa macaahin dhaqan gulaheena guurtid oo kale oo la nool haddana institutionadii kale maxaa moderankahayo baarlamaanka iyo executiveka iyo wixiile somalilan markaa tusaale aada u fiican ba ahayd tusaalaha si fiican ee somalilan ay isticmaashay traditional conflict mechanismska ayaa waxaa la jeclaaday in liberal peace building ee modranka iyagana la keena meesha dabeetana macnaha habka dhismaha nabadda ee casriga ah casriga ah iyo la iswaafajiyo iyo keeni dhaqanka horta institutka siduu ku samaysma saas ahayd si in la darso somalilan guulahana ay gaadhay siday u gaadhay iyo waxyaalaha ku caawiya dadkii u horeeyey maxaayday maxadkaa ku biiray ee loodadkii u horreya waxaa kamid ahaa madaxweynaha maanta mudane muuse bixi cabdi waxaa ka mid ahaa lodkii koowaad gudoomiyaha xisbiga wadani ahaana afhayeenkii baarlamaanka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaa ka mid ahaa rag badan oo maanta maxay ahayde mas-uuliyiin maxay ahayde somalilan maxay ahayde xilalka haya iyo qaar kasoo qabtay laftoodu
waxaan ognahay in jaamacaddan ubis ama jaamacadda qaranada midoobe leedahay ee heshiiska maanta gashayna wada bilaabaysaan waxbarashadan cusub inay waxbarashada hore uga waday meelo kala duwan oo saad sheegtay costarica ka mid tahay ama qeybta africa u qaabilsan oo xarunteedu tahay addis ababa etoobiya ah in hargeysa la keenaa maxay uga dhigan tahay dadka aqoonta hore bartay ama guud ahaan dhalinyarta iyo dadka kale danaynaya waxbarashada waa su-aal aada u fiican horta sidaan hore u tilmaamay u b s labadii kun iyo sideediib heshiis ku horreeyay somalilan wada galeen jaamacadda hargeysa labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii tobnaad afarteediina qeybteeda africa iyo jaamacadda hargeysa isla institutekana wada galay heshiis heshiiskaasi ayaa ah ka maanta aynu ku keennay inay hargeysa ka furaan brograamkaasi oo dee saddexdaa sanaba uu iska soo socday marka hargeysa un baynaan keenin laakiin waxaa jirtay isla labada kun iyo lix iyo tobankii heshiiskaasi inay sideed qof oo somalilan dharis ay maxay ahayde cambaska adhisaba ee u b s b h d programka ay ka wadeen oo run ahaantii ay yihiin maxay ahayde dad maanta koorosyadii dhammaystay badidoodina ay dee ku jiraan stagekii maxay ahayde buug qoristii iyo inay u diyaar garoobaan inay buuggii dhammaystiraan ay kaga bixi lahayn jaamacadda markaasi qeybtii maxay ahayde adhisababa loo tegi lahaa ama meel ka shishiise loo tegi lahaa un baynu hargeysa keena